banooniga afrika sideeda waxaa xoog haddii aad xoog la dheeshana waxaa waay haddii aadan xoog la dheelina dhibkeeda ayay leedahay anuu ku hadlahay magaca fanaaninta isboortigana jecel isboortkii hore ee soomaalida runtii wax la ilaawi kara ma aha
banooniga afrika sideeda waxaa waay xoog haddii aad xoog la dheeshana waxaa waay haddii aadan xoog la dheelina dhibkeeda ayay leedahay anuu ku hadlahay magaca fanaaninta isboortigana jecel isboortkii hore ee soomaalida runtii wax la ilaawi kara ma aha
banooniga afrika sideeda waxaa waay xoog haddii aad xoog la dheeshana waxaa waay haddii aadan xoog la dheelina dhibkeeda ayay leedahay anuu ku hadlahay magaca fanaaninta isboortigana jecel isboortkii hore ee soomaalida runtii wax la ilaawi kara ma aha
banooniga afrika sideeda waxaa waay xoog haddii aad xoog la dheeshana waxaa waay haddii aadan xoog la dheelina dhibkeeda ayay leedahay anuu ku hadlahay magaca fanaaninta isboortigana jecel isboortkii hore ee soomaalida runtii wax la ilaawi kara ma aha
bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka doornimo ee faaqideeda ciyaaraha goorahan oo kale idaacadda simba aad ka dhegaysataan marka laga yimaado maalinta jimcada ah mar kale maalin wanaagsan dhegeystayaal maantay waa maalin talaadaha taariikhda ay ku beegan tahay afariy tobanka bisha labaad ee febraayo sanada laba kun lix iyo tobanka waa toban iyo toddobada barnaamijka ciyaaraha waxaan idinkugu hayaa wararka ugu dambeeyay afar labaatanka saac aynu soo dhaafnay ciyaaraha iyo sheekooyinka idil laga qoray ee ku aadan kulamada caawa dhacaya ee koobka champions leaga waxaan kaloo sheekay idinkaga hayaa min city ciyaartooy ka tirsan oo dhaawac waxaa la soo gaaray iyo kooxda manchester city oo hogaanka brimershipka markaan wax usoo dhawaatay wararka iyo wararka intooda badan aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah horyaalka champions leaga oo caawa la ciyaari doona kulamada dhacaya faahfaahinadooda iyo sheekooyin arrimahaas quseeya iyo laziya iyo ac milan oo xala barbara galanay barnaamijka ayaad ku maqli doonteen waa mar kale ciyaaraha doornimo ee radio simba
awqaasina ugooga mardaadii ow cigal leh adduunyadan mugga weyn muftaaxeeda bal sheeg
dunidan mugga weyn muftaaxa kuu furaya anoon meel fog ka raadin ma taasaan garan waayo mardaadi ow cilmi weeye maraa waaxid sax weeye sacabna waad mudan tahay mid kalea daba taallee muftaaxeeda aqoonta meesha aan ka helaayo ma ii sheegi kartaa cidibataasi ma mooge waa almacrifa university meesha aad ka helayso miftaaxii cilmiga murana taa kama taagin maxaad asqibtay jawaabta ma kitaab baad ka dayaysaa marka sacabho
mid yarbaa mardaadiyow bal u fiirso meesha inuu cilmi yaalo macallimiinta dhigaysiya ardada loo marinayo sida ay u maqsuud tahay markhaatigeedu waa kaase jaamacadda almacrifa takhasusyadooda muhiimka ah maqashii bulshadeenna takhasusyada aad ka helayso jaamacadda almacrifa waxa ay kala yihiin kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka oo leh takhasusyada business administration economics public administration accounting banking and finance kulliyadda health science oo leh nursing laboratory midwifery public health iyo clinical officer kulliyadda engineerinka oo leh takhasusyada kale ah civil engineering iyo mechanical engineering kulliyadda shareecada oo leh alfiqh usulah iyo alkitaab sunna kulliyadda computer science and information technology oo leh computer science iyo information technology kulliyadda waxbarashada oo leh luqadda carabiga luqadda ingiliishka biochemistry math and physics iyo cilmiga bulshada jaamacaddu waxay leedahay machad bixinaya qaybaha kale ah qaybta culumta shareecada dibloma carabi dibloma english dibloma caafimaad iyo dibloma commercial and management oo leh hal sano iyo laba sano isqorista waxa ay ka socotaa xarumaha jaamacadda oo ku kala yaala magaalada muqdisho inta u dhaxaysa carwo idka iyo waddada warshadaha dhabarka dambe ee hotel peace xarunta labaad waxa ay ku taallaa ceelasha biyaha wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir maamulka jaamacadda nambarada kale ah eber lix hal sagaal sagaashan iyo sideed soddon soddon ama eber lix hal sagaal konton iyo toddobo eber eber eber eber jaamacadda almacrifa waa beerta cilmiga iyo macrifada في ساحة للعلم كنا نلتقي
halow shirkadda webi shabeelle soo dhowow macaamiishayada aadka u qiimaha badanay waaw waan helay hadiyaddii bal ii faahfaahi waa hadiyadee lacagtii ku dhex jirtay caanaha ankar
Een, waa nagula yaqaanaa kasbashada macaamiishayada iyo oofinta ballamaha aan la galnaba daasad kastoo caanaha ankar ka mida walaalsow lacagta lagama dhex helayo maya maya maya maya waa keliya kuwa labada kun iyo shanta boqolee garaama waana qof iyo nasiibkii waa waaweynkayaa ankar adigaa iskale ankar gado hal gasac oo ka mida caanaha ankar kana dhaxil lacag u dhaxaysa hal doolar ilamaa iyo kun doolar waa waaweynkayaa waana adiga iyo nasiibkaa caano la cabo waa ankar shirkadda shirkaduhuna waa webi shabeelle ankar dooha dadweynaha daryeelka carruurta dumar iyo ragba
Peace up, A-Town. Yeah, yeah. Okay. Hush, hush, hush, hush. Let's go. Yeah, yeah. Okay. Hush, hush, hush, hush. Let's go. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee raadiyaha simba ayaad dhegeysanaysaan waxaa idinka raaligelinaynaa qadarkaasi eh, muustikada ah aada maqlaysaan een, wax yar oo xagga cilada oo jirta weeyaan naga raali ahaada aan sii wada barnaamijkee een, bal aan fiiriya wararka ugu dambeeya afar labaatanka saac eenu soo dhaafno wixii la qoray Eh, manchester united macalinkooda jose morino ayaa torino u sheegay inuu ka rabo andre boliti oo bartilmaameed u yahay waqti dheerna uu doonayo weeryahankaasi naadiga talyaaniga ka ah ee torino ayaa reer defleska waxay ka heshay dalabyo ku aadan saddex iyo labaatan jirka weerarka kaga ciyaara waxayna ballan qaaday in lacaga fara badan ay sii doonto iyo ciyaartooy kooxda hadda ka tirsan macalin morino ayaa doonaya sanadka dambe inuu helo ciyaaryahan ku wanaagsan xagga weerarka marcus rashford ayaa sheegay inuu ka fikarayo inuu manchester united kandaraaska u kordhiyo xilligan isagoo cabsi ka muujinaya fursadda manchester ee kooxda Eh, weeryahankan ayaa reer defliska dhammaadka xil ciyaareedkan qandaraaskiisa u dhacaya waxayna cabsi ka qabtaa inay lumiso manchester ayaa doonaysa inay wiilkan qandaraas u kordhiso laakiin wuxuu sheegay jose morino inuu ku sababayo inuu naadiga ka tago maadaama fursad uusan helinin tottenham iyadoona waxay u dareynaysaa antonio marshall oo ay rabto inay manchester ka qaadato xaaladda marshall iyo morino ayaa mid aada u kacsana oo traffordna tixgelin weyn kuma haysto marshall ayaa line-upka naadiga manchester qayb aanan ka ahayn waxaana taa micnidu tahay in old trafford uu ka tegi karayo waxaana tottenham ay sheegtay inay aada u rabto Ah, pep guardiola wuxuu afartan milyan ku rabaa ciyaaryahan ka tirsan atletico madrid oo walaalo ay yihiin eh, walaalaha ah ee lucas iyo tio fernandes kuwaasi oo uu sheegay inuu ku doonayo in dambeedka bidixda ee daafaca uu u qaato labadaasi xidig iyo daafaca labadan qof midna daafaca dhexe ayuu ka ciyaaraa midna daafaca bidixda ayuu ka ciyaaraa labadan ciyaartooy ee ama hadda alves ayay ugu ciyaareen waana kooba delrey finaalkiisa ayayna joogaan sagaal iyo toban sano jirka u ciyaara man city ee jazas ayaa waxaa la shaaciyey in uu dhaawiciisu yahay mid fudud uusan cabsi ka qabin inuu ciyaaryahanka kulanka xalay ee afar iyo toban daqiiqo markay maraysa uu kaga baxay oo waqti dheer uu ciyaaryahanka ka maqnaado bebe gardol oo b b c da la hadlay ayaana sheegay inuu raji ka qabo in ciyaaryahankaas uu waqti dheer sii ahaado laakiin wuxuu cabsi ka qaa sheegay in john stones oo hadda uu yahay nin uu ka baqanayo iyo david silva oo isna jug qaba labadaas xidig dhanka kale brushi dortmond iyadana waxay caddeysay in mario gotes uu qayb ka yahay ciyaarta caawa ay benfica la ciyaarayaan wareega lix iyo tobanka afar iyo toban afar iyo labaatan sano jirkaas ayaa kulan laba iyo hal toddobaadkan lagu guuleystay laga guuldaro ah loo geliyay kooxdiisa dhaawac uu kasoo gaaray meesha marcel shambeser iyo lucas pisek ayaa seegi doona ayaa seegay kulanka damas dhaawacyo awgeed laakiin hadda waa macquul in kulankan ay dib ugu soo laabtaan benfica ay la ciyaarayaan Een, wararka xagga ugu waaweynaa ciyaaraha ayay kuwaasina ahaayeen dhegeystayaal
xarunta dhaqan celinta ee birul waalideyn weligayba ba'layda ujeedbadhigayga waxaan ku bayaanay ogaa bulshaday waxtarkeeda maantana baraariyo waxaa barwaaqo rumaada alla ilahay burhaan inoo bishaare xaqeen xaruntan loo bogayo magaca loo baxshay iyo waxqabadkeeda ballaaran la isku beegay runtii waana xarunta dhaqan celinta ee birul waalideyn hadalaan u bognoo farxadda aad u ballaaran nafteenna ku beeray ayaa kaa burqanaya inoo bidhaami howlaha birul waalideyn ay la diyaar tahay biidnillaahi ilkariim waxay baraarujinayaan kuwa dhaqanka beelaha ee doorisay balwadiyo kuwa bannaanka iskeenay waalidkood u baarin samayn ee bulshooy hadda hadda hadda wadageeya xarunta dhaqan celinta ee birul waalideyn xaruntan birul waalideyn alla ilaahay waa xarun loo bogayo bulshadeenna akhlaaq sharaftooda bilaysa xarunta dhaqan celinta ee birul waalideyn xarunta dhaqan celinta ee birul waalideyn waxay dhaqan celinaysaa dadka ay halakaysay balwadda ama kuwa caasi waalideynka ah waxayna xarunta baraysaa qur-aanka kariimka axaadiista fiqiga iyo weliba caqiidada saxda ah waxaa sidoo kale la barayaa kombyuutarka iyo maadooyinka asaasiga waxayna ka helayaan xarunta jiif cunto dheelitiran iyo dhakhtar la soconaya xaaladahooda caafimaad xarunta waxay u diyaarisay dadka ay maandooriyaasha la dageen daawo ka dhaqaysa jirkooda sidoo kale waxay helayaan jirdhis waxaana u diyaara qalabka jiimka xarunta daawooyinka ay isticmaalayso waa kuwo herbal ah waxaana kugu diyaara murabbiyeen ku xeeldheer dheer tarbiyanta dadka dhaqan hallaabay xarunta dhaqan celinta ee bir waalideen waxay ku taallaa xaafadda baarubax ee degmada holwadaag agaarka midka nasrudiin ama kala xiriir teleefanadan eber lixal shan konton iyo laba soddon iyo lix lixdan ama eber lixal shan lix lix konton iyo saddex siddeetan iyo saddex Peace up, A-Town.
I remember when we first started. You came to me and you were broken hearted. I took you in and So you see that it was me you were searching for. You're searching for. Come back to me. Come back.
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee raadiyo simba ayaad la socotaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa een, xalay kulan ka tirsan premiershipka ayaa la ciyaaray barnemouth ayaa mancity la ciyaartay laba gool iyo eber naadiga barnemouth ayaa lagu awood runaday mancity ayaa ku awood runatay een, starlin iyo aguero ugu mahadcelinaysaa sidaa daraadeed naadiga mancity konton iyo laba dhibcood ayay aruursatay lixdan dhibcoodna chelsea ayaa kuwaad la fadhida sideed dhibcood ayaa laga sareeyaa lazio iyo ac milan kulan xalay u harsanaa iyaguna hal iyo hal ayay ku kala baxeen dhanka kale koobka caalamiga ee champions leaga ayaa la dheelayaa champions leaga kulamada la ciyaaraya caawa xiise gooni ayay leeyihiin waxaana ka mid ah benfica iyo borussia dortmund oo kulan xiise leh wada ciyaaraya caawa ee labada kooxood waxaa la sheegay in ay ka kala dhisan yihiin bortugiiska iyo jarmalka ee naadiga benfica edson mores nelsinho luziano iyo ninka la yiraahdo victor linson lindof ayaa ciyaaraya iyo lizu dhexda waxaa ciyaaraya eduardo silva bizi fajesa andre corillo jones iyo mitrogu halka brushi dortmund ee romalo bocuzzi marshall spencer mark buratra babadulu lucas pisek julian wegel rafael cuerero consalo castaro osame dembele marcus rus iyo abumiyan daqiiqadaha ugu dambeeyana waxay isbedeli karaan kulanka kale ee la filayo waa b s g oo Bas- oo faransiiska ah iyo barcelona b s g afar saddex saddex kiven trump sergio arier brison cremer mark winhos Ma- ah, maxwell marco ferrati andre ribot balicio matudi julian draxer edson cavani iyo lucas mora waxaa laga yaabaa in ciyaartooydan wax iska bedelaan barcelona neymar sores messi regetic biscuits inyesta jordi alba samuel umotiti gerard pique iyo sergio roberto iyo andre mark andre stegen labada ayaa aan iyaguna een, wada Een, sidoo kale ciyaaraha ugu waaweyn ee wareega ee quarterfinalka ee ruudka ama wareega lix iyo tobanka ayayna yihiin ee kulmadaasi ee ugu xiisaha badan habeen dambe bayern munich iyo arsenal real madrid iyo napoli een, dhegeystayaasha aanu jeclahay barnaamijka ciyaaraha maanta inta ayaan kusoo gabagabeynayaa intaa barnaamij ceenkan oo kale aan ku kulmi doono bahdi barnaamijka oo idinku dhaafaysa sidaas iyo nolo kulanto asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye